sistamkaas markuu ko bilowday ilaa iyo hadda shan kun ayaa loo qoondayay laakiin siddeetan iyo shan qof keliya ayaa ka timid sistamkaas shanta kun maxay u imaan waayeen qaxootiga waxay maraan process aad u dheer oo badi waxaa hakiya marka qofka background check lagu samaynayo marka taas ayaan u aanaynayaa in sababta dib u dhaca ku keentay in shantaas kun qofood ay sistamkaas hore ay ku imaan waayeen marka kolley hadda ma aqaano inay sistamkaas ay fududayn doonaan laakiin shantii kun loo qondeeyey markii hore keliya siddeetan iyo shan qofood oo shuruudihii kasoo baxay ayaa yimid keliya kulley background shaykaas ayaan isleeyahay dib u dhac ayuu ku keenay waayahay ha wejigan labaadna marka wejiga labaad maadaama sanad walba madaxweynaha uu qoondeeyo tirada qaxootiga waddankan ay soo gelayso marka sanadkan labada kun labaatan iyo afarta oo bilowday bishii octoobar koodeeda madaxweynaha maraykanka wuxuu yidhi private sponsorshipkan oo group fiveka waxaa loo qoondeeyey ilaa toban kun oo qofood in in in lagu tijaabiyo inay kusoo gasho sanadkan cusub sidaa la socotaan hay-ad la yidhaahdo welcome corps ayay wasaaradda arrimaha dibadda ay xiriir la samaysay inay barnaamijkan ay iyada maamusho marka welcome corps hadda waxay bilowday barnaamij tijaabo ah oo ay ku tijaabinayso applicationada in hadda dadka ay samaysan karaan for example qofka wax sponsor garaynayo oo maraykanka jooga marka hore waxaa looga baahan yahay shan qofood inay isu tagto shanta qofood marka waxay noqon karaan dad dhalashada waddanka maraykanka haysta ama dad oo green car haysta labadaba way sponsor garayn karaan sponsorshipnimada wax sahlan maaha waxaad noqonaysaa sida hay-adihii dibadejinta oo kale shuruudihii laga rabay ayaa lagaa rabaa inaa adiga fulisid oo qofkaas oo qaxootiga la keenaayo inuusan meel cidlaa ku dhicin waxaa lagaa baahan yahay inaad guri u karayn kartid inaad alaab u dhigi kartid inaad raashin siin kartid ilaa qofkaas uu food stambigiisa ka helaayo iyo in iisheeg kirada guriga aad adiga kabixinka bixin kartaa groupkiina ilaa qofkaas uu ka noqonayo qof oo isku filan inuu kiradiisa iska bixiyo marka ma jirtaa ma jirtaa muddo cayiman oo dadka wax responseraya ama dadkan kafaalo qaadaya muddo cayiman ma jirtaa oo iyaga inay gacantooda ka baxaan loo baahan yahay markay yimaadaan oy guri u kireeyaan oy dalkii iyo meelihii kala barbaraan muddo ay uga eg tahay shaqada ma jirtaa dadka wax responseraya sponsorshipka shuruudaha looga baahan yahay horta waxaa ku cad in sagaashanka beri ugu horeysa saddexda bilood ugu horeysa aad loo baahan yahay waxyaabo badan in qofka loo fuliyo ay ka mid tahay qofka inaad guri u kiraysid alaab aa u dhigtid aad ku xirtid hay-adaha ceerta bixiya si qofkaas uu helo food stam medicaid iyo financial assistant in caruurtii aad iskuolka geysid in qofkaas aad social securitykiisa uu helo saddexdaas bilood gudahood in wax alla wixii uu u baahan yahay qofkaas saddexdaas bilood oo documentigiisa ama benefitkiisa ama gurigiisa ama caafimaadkiisa aa u dhamaysid hadhowdii qofka markuu documentigiisa helo oo sagaashankaad beri guryahooda waa lagula xisaabtamaya in waxaas oo dhan aad aada u samaysay kadib qofkana waa inuu shaqo helaa islamarkiiba hadduusan shaqo heli karin ama uusan shaqayn karinna waa in qofkii aad hay-adaha oo stateka bixinaya benefitka aad ku xirtaa marka sagaashankaas beri ayay dowladda ay kugula xisaabtamaysaa shuruudaha ugu weyn taas waay marka haddaa dib ugu noqdo face shuruudaha lasaga baahan yahay face twoga hadda bilaabanaya marka gruupka shanta qofood halkii mar waxay sponsor garayn karaan hal qof oo qaxooti ah ama hal famil applicationka ugu horeeya ayaan ka hadlayaa marka applicationkaas markaad aad samid garaysid waa lagaa fiirinayaa inaad kasoo baxday shuruudihii dhan marka haddii lagu ogolaado qofkii aad haddana aa u dirtay isagana waa inuu shuruudaha kasoo baxa waa inuu qofkaas uu qof oo mar hore uu uu registrationka oo u n-ka uu sameeyey ka hor bishii september soddonkeeda labada kun saddex iyo labaatanka waa inuu qofka register u yahay hadduusan qofkaas uusan isregistrayn ama september soddonkeeda kadib uu qofkii isregistareeyey qofkaas eligible uma noqonayo programkan taasna waa aaday muhiim u tahay marka shuruudaha ay kasoo baxaan labada dhinac groupkii halkan maraykanka jooga is urursaday ee shuruudihii kasoo baxaan ay wax walba ku baasaan groupkii la responsarayena ay shuruudihii kasoo baxaan meeqaa loogu talagalay broseska ama hawshan inay qaadato sistamka oo qaxootiga ay maraan waa sistem aad iyo aad u adag oo aan la qiyaasi karin inta inta ay qaadanayso laakiin dowladda hadda waxay leedahay barnaamijka waa la dedejinayaa laakiin dad waxaa jira systemka maray oo wax walba ay u dhammaadeen oo keliya falight sugaya marka ma naqaan ilaa hadda inay dadkaas ay kuwaan kasoo hormari doonaan oo sponsorka lagu keenaayo in kaleeto aad baad umaadsan tahay adamatar waxaa ku daraysa ma jira wallahi keliya waxaan ku darayaa dadka soomaalida badi waxaan kula talinayaa inay systemkan marka ugu hore ay iska registareeyaan oo welcome coach dot org training ayaa jira oo la qaadanayo trainingkaasna ay qaataan waxaa kaloo jiro form la yidhahdo i one thirty four oo ah affidavit of support marka dowladda waxay eegeysaa incomekaaga inaad eligible u tahay in qofkaas aad ii sheeg aad sponsor garayn kartid iyo in kaleeto marka kaasna waa muhiim marka su-aalaha meesha iyo jawaabaha meesha ku qoranna akhriso intaadan faalgaraynin dad badan kolley millions of somalia ayaa jirta oo maraykanka jooga iyo meelo kale inay rabaan inay dadkan u sponsor gareeyaan laakiin ogaada toban kun keliya loogu talagalay haddii aadan awoodin ama haddii aadan shuruudahaas kasoo bixi karin waxaan kugula talinayaa inaadan isku wareerinin qof horey loogu diiday ma sponsor garayn kartid taasna waa muhiim inaad ogaataan marka intaasaan ku dari lahaa caasha ku ilaah